waa mahadsan tahay harun shalay baydhabo madaxdii dowladda federaalka soomaaliyeed oo madaxweyne madaxweyne xashan maxmuud iyo ra-isul wasaare xamse cabdibari ay hogaaminayaan shirkii golaha wadatashiga qaranka ayaa runtii waxay ku seexeen heshiisya aada muhiim u ah oo ugu horeeyo heshiiska qaab dhismeedka amniga qaranka heshiiskaasoo hadda ka hor runtii lagu saxiixay abril labada kun todobiyo tobankii magaalada nairobi kadibaa london lagu saxiixay heshiiska qaab dhismeedka amniga qaranka oo ciidamadeena oo dhan ayuu ayuu tabargaraynayaa ama uu u yahay saldhig heshiiska markii hore wuxuu ku salaysanaa kii hore labada kun todobiyo tobankii ciidanka xoogdalka soomaaliyeed iyo ciidanka booliiska soomaaliyeed keliya wuxuu sidoo kale uu dul marayey qodobo muhiim ah oo ah waajibaadka iyo ciidanka inuu qeexo iyo inuu qeexo ciidanka tiradiisa koobnaantiisa iyo deegaamadiisa uu degan yaho waxaa loo yaqaano qeybaha ciidanka sectoriska lagu yidhaahdo sidoo kale wuxuu qeexayay amarka iyo kala dambeynta ama command and controlka ciidanka sida uu noqonayo iyo ciidankeenna siduu u noqon lahaa ciidan isku filan soomaaliya ay ku filan tahay tayadiisa iyo tiradiisa iyo dhaqaalihiisaba soomaalidu ay ku filan tahay ay baxsan karto dee dal qaran ah oo madax bannaan oo gobonnimadiisa haysta ma noqon kar ma noqon kartid haddaadan ciidankaaga iyo hay-adahaaga ammaanka adiga aadan ku filnayn dhaqaalahooda oo aadan baxsan karin waaya marka heshiiskan hadda la gaaray muxuu dhigayaa marka ay noqoto qaab dhismeedka iyo cududda ciidanka xooga dalka soomaaliya militariga heshiiskan intaanan ku gaarin laba qodob uu runtii ka duulayaa cashiradii laga bartay heshiiskii hore labada kun todobiyo tobankii iyo in in muhiimadda koowaad la sameeyo federaaleynta ciidanka oo ciidanku uu si federaal u shaqeeyo ciidamadooda goboleedyada markii hore ma lahayn ciidamo ku filan laakiin maanta ciidamay leeyihiin ciidamadooda qaarkood waxay ka baxsan yihiin hanaanka federaalka oo dowlad goboleedyada ayaa waxay qabaan ciidamo kala duwan ay qabaan marka in systemka la geliyo ciidamada federaalka ahna la yaqaano marka ay joogaan dowlad goboleed mucayana jurisdictionka iyo awoodaha ay leeyihiin runtii indhaha lagu eegay indhahaas u ahaa casharo badan oo laga bartay lixdii sano lasoo dhaafay oo heshiiska shaqaynayana runtii waxbaa lagu daray waxaa sidoo kale lagu daray heshiiskii hore maadaama belayska iyo koobnaa xooga dalka waxaa lagu daray sluuta iyo hay-adda sirdoonka iyo nabasugida qaranka ayadana runtii in si faahfaahsan loo sheego waxaa kaloo loo shee waxaa si faahfaahsan loo sheegay golayaasha lagu lagu maareynayo amniga dalka oo ugu sarreeya golaha amniga qaranka uu ku xigo golaha amniga iyo cadaaladda ee golaha wasiirada uu ku xigo golayaasha dowlada xubnaha dowlada federaalka ee amniga iyo cadaaladda ay ayagana runtii dadka civilianka ay controolaan ama dadka shibilka ah ay controolaan hay-adaha military oo arrin muhiim u ah hanaanka maamulka iyo korjoogteynta ciidanka
waaya su-aashaas haddaan usoo laabto tirada ciidanka xooga dalka soomaaliyeed waxaa isla gartay inay soddon kun ay ahaato ugu yaraan oo ay ka baxsan yihiin ciidanka cirka ciidanka badda iyo ciidamada gaar ciidamada gaarka u tababaran oo commandoost ah marka ciidankeena runtii awal wuxuu ahaa heshiiskii hore sideed iyo toban kun ayay ahayd ugu yaraan maanta waxaan gaarsiinay soddon kun wax kalena olama dallihine waxaan maantay ay dowladda soomaaliyeed ay xoogga saareysaa kala wareegidda mas-uuliyadda amni ee ciidanka amisom oo ilaa laba iyo labaatan kun oo ciidan dalkeena ku joogay muddo aan ka yarayn shan iyo toban sano ilaa laba kun todobadii todobaiyo toddobadii ilaa haddeer maantana lagu ballansaya labada kun labaatan iyo afar december inuu askariga ugu dambeeya uu dalka ka baxo marka runtii soomaaliya oo hananaysa ciida maxaala dalkeeda amnigeeda inay arrin muhiima tahay sidoo kale ilaa afartan kun oo ciidan oo bilays ah oo isugu jira ciidan bilays oo heer federaal iyo ciidan bilays oo heer heer dowladaha xubnaha ka dowladda federaalka marka bilaysku wuxuu isugu jiraa yani waana ku cadda waajibaad badan oo kala duwan uu leeyahay laakiin waxa ugu muhiimsan hadda arba inaan ka sheego ciidamada bilayska ah oo dowladaha xubnaha ka dowlada federaalka local bilays oo districtyada ama maxaa degmooyinka maamula iyo bilays oo daraawiishaysan oo oo runtii maxaan lahaa gobolada iyo degmooyinka u dhexeeya la rabo amnigooda inuu sugo sidoo kale daraawiish federaala oo oo bilayska ka tirsan oo la rabo inay ka qayb qaadato barnaamijyada xasilinta oo stabilisationka la yidhaahdo iyo meelihii ciidanka xoogda soomaaliya ay xoreeyeen inay ka noqdaan waxaa la yidhahdo holding force ama ciidan haynaya oo door hayn ah leh intii ay dowlad goboleedyadu awood u yeeshaan inay inay inay inay maxaa la yidhahdaa ay awoodda ay qaataan mas-uuliyadda amni ay qaataan marka dowladdu ciidamo badan bay tababaraysaa marxaladda hadda la joogo marka la eego tiradaa ugu yaraan soddonka kuna intee baa loo jira intee bay dowladdu u jirtaa inay hanato
runtii waxaa jira dokumentiyo kalaa jira oo arrimahaas kabargaraynaya ama looga hadlo waxaan leenahay documenti la somali transitional plan oo documentiga ugu muhiimsan oo oo xil kala wareegista ciidamada amisom documentiga uu ku qeexan yahay oo dowladda soomaaliyeed sanad walbaba laga rabo ciidanka amisom ee baxaya ciidankay ku bedelayso atmis marka anagu ontragan nahay sanadkan ciidamadan ka rabay oo dhan waa diyaarinay ilaa december marka ciidan kasta askari kasta oo atmis oo baxa askarigii lagu bedeli lahaa walaan weliba saddex askari oo u dhigma in lagu bedelo ayaa noo diyaar ah waana ku soconaa tiradii loo baahnaa ilaa laba kun labaatan afar december marka jadwalkana ilaa golaha ammaanka ka warhaya waxaa ka warhaya dowladaha soo dira ciidanka oo t c c la yidhahdana way ogyihiin maamulka wasaaradda gaashaandhigga iyo maamulada ciidanka iyo hay-adaha ammaanka lagu maamulana waa ogyihiin marka soomaaliya marka waa waa on track yani wadadii ayay haysaa ciidankeedana ay ku keeni lahayd shaqada kula wareegi lahaayeen ciidamada kalena ay ku bixi lahaayeen way haysaa heshiisku muxuu dhigayaa marka ay noqoto sida loo qaabeeyey hay-adda nabad sugidda qaranka hay-adda sadooka nabad sugidda qaranka waa hay-ad qaran ka shaqey doonta dalka oo dhan mas-uuliyadda sirdoonka gudaha sirdoonka dibadda iyo runtii ciidamo gaar ah oo oo runtii aan ahayn ciidamo keliya ku shaqo leh in howlgallada iyo howlaha hay-adda keliya fuliya inuu noqdo arrintaasna aadaa looga dooday ugu dambeyntiina waxaa laisla gartay in hay-addu ay shaqadeedu ay noqoto shaqa civilian ah ama ama ama ah shaqa xog ururin iyo gorofayn iyo maamulidda iyo kaydinta xogaha iyo gudbinta iyo fulinta macluumaadka runtii lagu xoojinayo ama ama lagu taageerayo amniga qaranka danaha aan ka leenahay arrimaha dibadda iyo ciidamada militariga ah waxaa runtii arrimaha aada looga hadlay oo kamid ah arrintaas in ay hay-adda sirdoonka nabad sugidda qaranku ay mustaqbalka noqoto hay-ad boqolkiiba boqol sirdoon ah noqon doonta inaysan ciidan hubaysan aysan yeelo doonin ilaa ciidan yar oo ayada ku filan howlaheeda keliya maahane dowladaha xubnaha ka dowladda federaalkana mustaqbalka inaysan yeelo doonin sirdoon door sirdoon ama nabad sugid hubaysan midna marka hadda waxay leeyihin nabad sugid more baramilitary camal ah oo daraawiish camal ah oo hubaysan ay leeyihiin marka waxaa dalka oo dhan ka shaqey doonta hay-adda sirdoonka ee nabad sugidda qaranka ayaguna runtii markii duruufaha hadda laga baxo waxay noqon doonaan ciidan waxay noqon doonaan hay-ad sirdoon oo biyuur ah waayo ciidamada booliska aynu ka hadalla afartan kun baa iyaga la gaarsiiyey heshiiskii hore waxay ahayn soddon iyo laba kun bal qodobkaa ka hadal iyo waajibaadkooda
boolisku waa sida aan kuu sheegay afartan kun waxa loo gaarsiiyo loo badiyay wax kale maaha waxaa ku jira ciidamada dowlad goboleedyada ay leeyihiin oo badanaa ayaga bilays wada ah ama ha ahaadaan bilays oo caadi ah ama ha ahaadaan bilays daraawiishaysan runtii waxay ka shaqey doonaan shaqooyin fara badan ay qaban doonaan c i d oo heer federaala iyo c i d heer dowlad goboleeda ilaalinta xeebaha oo heer federaal ah iyo heer maxaa la dowlad goboleed ah booliiska federaalka wuxuu ka shaqey doonaa dembiyada ka dhaca badaha iyo iyo arrimahaas uu runtii dabageli doonaa dacwadeynteeda ciidanka navyga soomaaliyeedna runtii difaaca xeebaha ayuu shaqo ahaan loo siiyey sidoo kalena booliiska xeebaha ee dowladaha xubnaanka dowladda federaalka waxaa lagu ekeeyey shaqadooda ilaa lix nautical mail oo iyaduna ayaguna ay ka howlgeli doonaan marka runtii arrimahaas oo dhan in la kala caddeeyo runtii waa arrimo muhiim u ah qaabdhismeedka amniga qaranka shaqadana ay ku fududaa doonta hadda wixii ka dambeeya waayo su-aasha ugu dambeysa aan ku weydiiyo howlgalladii iyo xaaladda amniga ee waddanka xilligan halkee bay taagantahy runtii howlgallada diyaargarow adagaa jira ciidanka xogdalka soomaaliyeed iyo ciidamada dhammaan ciidamada qalabka sida oo dhan ay ku jiraan howlgallo runtii xoog leh oo baaxad leh ayaa la rabaa in la qaado ramadaanka insha allahu tacaala waxaan u rajeynaynaa ciidamada qaranka soomaaliyeed iyo ciidamada xoogda ciidanka xoogda soomaaliyed khaas ahaan inay guul ilaahay uu siiyo ramadaanka ciidamada muslimiinta juyushta muslimiinta waxay guul weyn soo hooyi jireen xilliga ramadaanka marka waxaan rajeynaynaa ramadaankan inuu noqdo ramadaankii khawaarij iyo soomaaliya u kala dhamaa lahayd marka gulufkan soo socdaa ramadaantaa lagu aadinaya
run ahaantii waa waa guluf qorshaysan shaqaduna shaqa hor u socoto waaye dee ramadaankana waaba waaba hadda waa waa nagu soo aadan yahay maalmaha ka dhiman marka insha allahu tacaala waxaan rajeynaynaa guluf xoog leh oo khawaarij dhibkooda looga qaadi doono dalka soomaaliyeed inuu inuu inuu ilaahay nawaafaji doono